maxaabiistan oo tiradoodu ay dhammayd soddon iyo sagaal rag ah ayaa sii dayntoodu timid kadib markii madaxweynaha puntland doctor siciid cabdulaahi deni garsoorka maxkamadaha iyo qaar ka mid ah golaha xukuumadda iyo xubnaha baarlamanka puntland ay maalinnimadii shalay booqdeen xabsiga weyn ee magaalada boosaaso waxaana madaxweynaha puntland doctor siciid cabdulaahi deni uu cafis u fidiyey shan oday oo muddo laba bilood ku dhow ku xiraa xabsiga weyn ee magaalada boosaaso kuwaasoo kala ahaa siyaasi dictor muuse cali jaamac nabadoon cabdulaahi yuusuf buuxe nabadoon cawad aadan maxamed cawad ceel nabadoon maxamuud axmed rooble nabadoon cabdicasiis cabdi baydhabo kuwaasoo shantii bishii koowaad sanadka laba kun iyo labaatan ay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ku xukuntay xarig isugu jira sanooyin bilo sidoo kale waxa ay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ay sii daysay soddon iyo afar dhalinyaro ah oo aan xukunayn